waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
anigu waxaan ahay faadmo cabdilaahi maxamed
anigana waa sacaado cabdikariin kusoo dhawaada melbourne kusoo dhawaada s b s bal waxaa iiga warantaan waxaa ahaydeen dadka ugu horreeyo bilaabay africa africa culture ee sydney ka bilaabay bal fikradda sida inay kugu soo dhacday waxay ka bilaabatay inaan ah, dadka u muujino in ah, afrikaanka dhaqamadooda inaan soo bandhigi karno inaan afrikaan wax walba oo afrika ku saabsan aan dadka tusno iyo aan la wadaagno bulshada weyn oo d- dum- dadka dhan ku nool ah, sydney
waa gartay intii sano aad qabanayseen eh, faadumo b- bal siduu u bilowday iyo hadda heer ku maraay africulture atin markaanu bilownay sanadkii ugu horeyn laga yaabo inay ahayd two thousand and nine inaanu twenty twenty haddii laga ka dhigo waxaan ku jirnaa number twelve festada so markaanu bilownay atin waxaanu ahayn ilaa shan boqol oo qof baa isugu imid open town hall haddana twenty nineteen march markii la dhigay agriculture uh, councilku waxay estimate gareeyeen ilaa afartan kun oo qof inay isugu yimaadeen parki uh, waxaanu tirinay ilaa dadka imid ilaa laba iyo afartan wadan oo afrikaana so in twelve yearskii we've come a long way aada iyo aad markaa Ah.
saacada dadka aad ku casuuntaan barnaamijkaasoo kale markaa qabsa- qabanaysaan maxay yihiin ma ururada bulshadaad ku casuuntaan ma dowladdaad ku casuuntaan yaa u yimaado aad ku casuuntaan
badanaa in uh, sida markii hore aan ku bilownay ururada dowladda waxay ahaayeen un in uh, kaalaya oo uh, haddii wax kasoo qeyb qaata servicekiina haddaa meesha ka muujinaysaan balse anaga waxaan jecleen in afrikaanka oo ku nool uh, Austra- sydney iyo australia meel walba inay soo bandhigaan dhaqankooda so mainly waxaan targetkeen wuxuu ahaa african community waa gartay eh, faadumo waagaad bilowdeen iyo hadda marka laysu fiiriyo waxaan isleeyahay australian badan waxba kama aqoon afrikaanka Ah.
maxaa isbedelaad isleedahay aad kusoo adiga dirtay?
isbedelaada weyn ee hadda dhacday waxweeyaan ah, dadkii afrikaan ahayn way wada imaadaan a b c radio sanad walba hadda live broadcast bay ka sameysaa cuntada afrikaanka especially ah, dadoo dhan baa messi isugu yimaada afrikaankii from sydney waxay u maleeyaanba inay dee waa meeshoodii waa magaaladoodii waa xaafadoodii waa villagekoodii qof walba wuxuu kugu leeyahay oo man week african day Ha.
rather than maalintii maalintii hadda way ku yaraatay dadkii yani waxay jeclaan lahaayeen uh, sanadkii hal maalin baa la qabtaa marka waxay ku leeyihiin bal maan ka dhigano bil walba bal maan sii wadna ilaa habeenka inay socoto xafladan Ah.
minaa waxaad u malaysaa hataa waxaa jira dumar badan mase ajnabi yani oo afrikaan oo- oo xaasas afrikaan leh in ay noqotay een, uh, meel loo soo aado maalinta afrikaanka Af- waxay noqotay maalin ay afrikaanka leeyihiin Ah.
so picnic area oo kale waxaad arkaysaa wax walba meesha ka muuqda iyo dhaqankii iyo heesihii iyo suudaantii iyo qof walba inuu dareentiisa soo qaato cuntadiisi reerkoo dhan ay soo maalintaas soo wada guuraan ay meesha fariistaan waa gartay eh, gabdho soomaaliyeed baa tihiin barnaamijkaasna idinkaa bilaabay laakiin mararka qaarkood eh, waxaa laisdhihi jira soomaalidu guud ahaan eh, xafladaha ama festivaalada afrikaanka aada ugama qaybgeli jirin taasu ma isbedeshay kula tahay dareen noocaasna ma jiray I think ha isbedeleed weyn baa dhacday because soomaalidii oo gu- iska fadhiya guryahi oona you know f- fahmaynin oo afrikaan baanu nahay hadda cuntay kariyaan uh, fashionka I think sanadkan 2029 hablo soomaaliyeed baa fashionkii qaatay so waa competition uh, fashionku maha just for show waxayaan dhaqankaaga kaale oo tus Muuji.
dadkii um, oo stoolo bay leeyihiin soomaalidii so si fiican bay uga soo um, We- ya- soo galaan somaha micnaha Ah.
waxaad arkaysaa een, meesha waxaan soo bandhignaa dhowr waxyaabood En matalan dhanka heesahoo kale en, dhaqan walba wuxuu la yimaadaa ciyaartoodii iyo heesahoodii badanaa wixii aan la kulanay sanooyinkii lasoo dhaafay waqtiga ugu dambeeya soomaali xa- soo baraarugta ay ku leeyihiin cajaladan geli oo hees soomaali soo saar yani waxaad arki markaas ku leedahay markii hore maxaa uga soo qayb qaadan weyday maya maxaa noogu sameyn weydeen micnaha weli annaga soomaalida waxaan sugaynaa inuu qof yimaado oo wax kuu sameeyo laakiin ma arkaysid annaga waqti uma hayno aan dhaana kaale waan ku waxaan ku abaabulaya micnaha sanadkii markuu sii dhammaanay hadda december oo kale ayaan xayeysiin soo gelinaa een, feestada goorteed cidoonta iyo eh, fo- een, foomamkii inaad soo buuxisid inaad ka qayb qaadatid marka sanooyinkii hore oo dhan soomaalida xagga suudaanta oo kale kama qayb qaataan En, goorahan dambe waxaa soo batay ganacsiga soomaalida soo ayaga micnaha inay stoolkii qof walba wuu rabaa inuu lacag sameeyo ku leeyahay miis isii aan alaabtayda ku iibiyo soo iyo dukaamada hadda cuntadoo Ah, kale iyo cuntada.
waxyaabo kale oo ay iibinayeen yani hadduu noqdo Beauty, bi- eh, qo- product, eh, na- Meelaha way ku fashion soo ba- gaaraan, yeah, yeah.
haa.
everything laakiin waan jeclaan lahayn sababtoo ah hadda kasqaada feestooyinka aan qabano oo africulture kale eh, halkaas maalinoo feesto keliya ma aha minaa waxaan sameynaa waxyaabo oo tababar ah qofka in sidii uu horumar uu ganacsigiisa uu u gaari lahaa yani uu meeshuu taagan yahay hore uga sii gudbi lahaa marka trainingkaas oo kale marmar way dhacda soomaali yaroo sidii they did food, Ah, ah, food food handling handling iyo uh, training waxaas, laakiin inta kale badanaa weli we have a long way to go anyway Yeah, but i really.
think uh, we're getting there waa gartay Ah.
hadda waxaad timaadeen melbourne maanta waxaa ka socda halkan festibaalka ugu weynaayo afrikaanku ay ku qabsadaan ugu yaraan magaalada marka ma waxaa u timaadeen inaad wax ka barataan mise iyaga waxa ka dhiman inaad u saa'idisaan
I think uh, aniga uh, personally waxa weeyaan meel aanan ka shaqaynaynin you know just relax inaan Right.
arko melboniankii iyo afrikaankii iyo siday wax u tabuliyaan but otherwise it's good ha Yep.
maxaad isleedahay way ku kala duwan yihiin africultureka idinku sidna ku qabataan iyo kan hadda haddaa fiirfiiriseen wel wax badanay ku kala duwan yihiin maanta at least micnaha waxaan hadda xataa markaan meesha fadhinay ina waxaan ka fikiraynay marka aad anaga hoosha ku dhex jirno orad maalintaas oo dhan waa ordaysaa haddana waxaan nahay relax yani waxaan u nimid ina daawasho oo kale filin oo kale meesha maxaa ka dhacaya bini aadan aad tahay waa comparison baad sameynaysaa yani kuwan halka waxay haayaan iyo kuwa aan ah, sydney oo kale meesha feestada ka dhacaya mathalan waxaan aragnay eh, eh, feestadan halkan oo melbourne waxaa moodaa maamulkeeda inay u badan yihiin ah, dad ajnabi ah oo yani servisyada waxaa ku badan ah, oo- oo- Poliiskii, booliiskii iyo ah, kuwa federal, communityga state.
eh, theys youth ah, adi fe- Organization-o ha, kala duwan oo miisaska aan badan oo Afrikaan dhan ahayn.
ba xataa miisaska meesha waxa waa organizationka oo n- non government organizationkaas oo small organization ayaa meesha ku badan n um, subax horaan nimid waxaa aragnay fashion bareedki waxaan filanaya inay afrikaan waxaa naga hor yimid brazilian um, eh, muxuu ahaa maxay dhahaan carnival I was like, eh, meye afrikaankii so so uh, in a way anaga minaa waxaan ku dadaalnaa in um, feestooda waxaan hastaanta barkaan ku bilaabnay agriculture festival sydney xataa waxaan ku dhahnay qof walba laazim waa inaad soo gashataa african uh, uh, theme yani Dharkii, african ah.
soo xataa cadaanka imaanaya waxay kulli ku labisan yihiin dhar afrikaan mase haddii masar afrikaana marka runtii waa very colorful Ha.
anaga hadda halkan and meeshii centralkii oo dhan waxaa afrikaan baa haystaa in sydney waa for africans by africans wax walba waa for african dadka kale waa just guess invited Yeah.
guess Mm.
that's i think uh, Halkan like waxaa moodaa xoogaa halkan in waxaad ummadaha kale umalaysaa ay- inay dad kale Eh, controlkii weli hayaan waa gartay waxaa weeyaan inay markay afrikaankuna meesha ka yimaadaanba once ay ownershipkaas haystaan then iyagii baa la wareegaya maamuulkii wax walba and Right.
unless wixii aanaad la co design garaynin la cooperate garayn dadkii aad doonisay i think waa long time sustainabilitygii way adkaanaysa marka waa gartay ugu dambeynta eh, sanadaha soo socda maxaad isleedihiin barnaamijyada baad kusoo kordhin doontaan maxay dadku ina ka fili karaan soomaalida se- maxaad u sheegaysaan inay u yimaadaan ama kasoo qayb galaan eh, barnaamijyada festivaalada noocaas I oo kale think uh, kulli dadka reer Melbourne oo dhan, you know, invitation inay yimaadaan 2020 Sydney ay yimaadaan weli taariikh ma hayno but waxaanu u guurinaa Olympic Park so Olympic Park waxayaan meel loo designate gareeyay the events iyo festival iyo wax walba waad garanaysaa meeshii 2000 Olympic lagu sameeyeen so Agriculture Sydney will be bigger and better mm.
ah ani waxaan dhihi lahaa anaga haddaan soomaali nahay in aan dadka aan kadib dhicin aan wixii dadka ay qabaan inaan la qabno n runtii waxaa moodaa in siyaasadda ah, soomaaliya aan ka baxno oo ah yani waxyaabo badan ah, aan dhaqankeena ah aa jira inaan ka tagnay oo ah, taasna ay keentay qalalaaso ah Een, ma bidca ma diina ma kana ma soomaaliya ma dhaqana so runtii dhaqan waxaa la dhahaa wixii oo maalin walba aan samayn jirnay mase dhaqan aan u lahayn mathalan ah, waxaa m- dadka marka aad aad u tegtid aad dadka dhex geshid wuxuu- wuxuu- fikrad baa kugu kordhayso mase xasuus waxaad ku noqonaysaa dhaqankaagii aad leedaha alla anigaba kan n xin walaalkaa baa ku bara marka aad dadka kale dhex geshid aad aragtid siday u dhaqmaayaan adna waxaas leedaha amba sidaasaan rabaa inaan sameeyo laakiin anagii dhexdeeni wa- waxaa dadkii waa ka dhex baxnay n ah, meel aan marmar dhexdan kusoo dhacnay yani yani manihin ah, dadkii halkan ku dhex jiray oo bu- bulshada weyn En, afrikaan kama tirsanin carab kama tirsanin runtii marka waxay u baahan tahay waa identity crisis baan ku jirna oo weli especially caruurta yani ha dhalinyarada xataa hadda runtii wax cajiib ah sanooyinkii ugu dambeeyey agriculture festival sydney waxa ugu badnaa oo kasoo qeyb qaadanayay dhalinyaro oo soomaaliya oo xataa rag iyo dumar ay ku wada jiraan oo xataa ma aha gabdho keliya oo xataa wiilal oo imaanayay oo inay arkaan marmar waa dareemaysaa marka hore inay diiqsan yihiin oo si si maarata qof didayo oo oo la yaaban dadka kale si ay u dhaqmayaan haddana inay ku raaxaysanayaan oo ay isleeyihiin oh, okay Eh, you know dadkii afrikaanka kama maqni hata meeshaas hadda mathalan hadda feestadan oo melbourne weli waxaad moodaa soomaali badan kuma arkin Wa- midda kale soomaali haddii la yiraahdo oo ku nool australia waxa ugu badan degaan ahaan melbourne marka maanta waxaan filanayay soomaali badan wejiyadooda inaan arko mana aanan arkin marka way fiican tahay inaan guriga kasoo baxno aan dadka kale aragno mathalan waxaad arkaysaa wax kaa yaabi aad leedahay kan ayayday sidan ii ka fiican bay u samey jirtay micnaa xinka kaasaan ka wada En runtii haddaan soomaalinahay waa in guryaha aan kasoo baxna aan tagnaa marka la sheegayo dadka marmar waxay leeyihiin maxaa noogu soo sheegi weysay akhbaarahanoo kale hadda markaan fariisanayay meesha maqaa- en, art galleriga waxaa ku sawirnaa en, tv-ga oo xayeysiin ku sameynaya xafladan waxaan u- kolleyba u malaynaya inay dhowr wiig ka horba ay jirtay n waraaqa joornaalada oo xa- maga- xaafadaha soo gala laazima akhbaarta meel walba way taalaa yani akhbaar oo ku saabsan hadday noqoto feesta hadday noqoto wixii magaalada ka dhacaya marka runtii waa inaan ah, yani aan indhaha kala furnaa oo aan qalbigeena usoo jeedinaa waxa agagaarkeena ka dhacaya And I also think waxayaan important inaanu you know um, marka soomaaliya hadda dadku way noqdaan in um, diilooyin baa jira uh, art affects soomaaliya la- you know art af- so qof walba way Dhiirihii, garanaysaa dirintii, wixii, ha, haa.
wixii oo dhan art affectski wixii oo dhan aan weysan qof walba you should be proud of your culture waa inaad soo wadaa waa inaad sydney keentaa waa inaad melbourne keentaa you must be proud of your culture yani cultureka marka laga Ah.
hadlayo een, ah, xataa oo wax farshaxan keliya ma aha mathalan ah, soomaalida waxay caan ku ahayd legdintoo kale Ah.
waxaan aragnay ah, brazil ah, oo, maxay- maxay- iskuulladay xataa baraan ah, Cabrovela.
eh, cabrovela Ah, yes, eh, ah.
cabrovela haddaa fiiris waxaan dhaha ala waa legdintii soomaaliya ay sameyn Carruurta jirtay suudaan wadankan gudihiisa tartamo legdin ay ku qabsadaan ha, you see?
I mean Afka waxaa kale.
jira waxyaabo badan aan sameyn jirnay Poetry, oo you know.
ciyaarta oo maarata hataa ragga maarata is- ah, oo afarta gaca- inay ah, Yeah.
din- dhu- gacmaha Ah.
dhulka dhigaan oo xabadkasaa loo tumaayo Yeah.
n minaha haddii taasoo la sanciyeeyo oo la sameeyo waxay ku xiran tahay marka anaga hadda kasoo qaada tusaalo en, agriculture festival waxaa xasuustaa en, Afri- afrikaanka ka yimid ah, Se- sierra leone oo kale En, waxaan ku caawinay inay soo bandhigaan dhaqankooda waxaa ka mid ahaa group oo la- hadda waxay la baxeen eh, african hunters yani marka ay ay tegayaan ah, ugaartoo kale en, si waxay dha- dhar gooniyay labistaan labiskii iyo wixii markay soo bandhigeen ah, sanadkii ugu horeeyey waxaa moodaa inay caan noqdeen oo ilaa xaflado oo ilaa cambera iyo meel walba ka dhacay la dhaho kaalaya en ah, bal noo soo bandhig ah, eh, ciyaartiina waa una gayraar iyo waxyaaba marka annagaba soomaaliya marka hadda oo geela la raacayo kale haddaanu annaga u- ma ugaarsano waxba ugaar ma qa- yani dhaqan uma lihin ugaarta inkastoo meel yaroo oo koonfurta kale way jirtaa laakiin dhaqamaana lahayn xataa markay noqoto maamada ee ee falkinayso darinta hees u gaaray lahayd yani waxyaabahaasoo kale waxaa moodaa in laga tegey laakiin haddii waa- haddii la soo celiyo aad qofka tustid uu ku dhaho bal noo sheeg aad wax u akhrisid xataa haddii laba kelmadood aad aad ka xasuusatid aad tiraahdid micnaha adigii wixii waad qiimaysa adaa qiimo u yeelay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho